barnaamijkii xiisaha lahaa ee ay dhegaystayaashu wada sugayeen muusigiisu idin ku soo gaarayo waa barnaamijkii caweyska washington caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa inu haysta
waxaan dhegaystayaal mar kale kula soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo qodobada caawan idinku hayan ay ka mid yihiin xukunkii ugu badnaa ee qof maraykana lagu xukumo waa xukun ka badan inta uu qof bini aadanah madaxiisa ku soo dhici kara in qof lagu xukumo waxaan kaloo idiin hayaa sheeko ay dadka maraykanka degan maanta aad u hadalhayaan oo ku saabsan halka ay degeen qoyska boqortooyada ee booqashada ku jooga washington iyo weliba qayb labaad oo ka mid ah waraysi aan toddobaadkii hore la yeeshay fanaanka maxamed xuseen lafoole aan ku bilaabay dalkan maraykanka waxaa xabsi aad looga yaabay lagu xukumay wiil dhallinyaro ah oo dad ku laayay tiyaatar laga buuxay sanadkii laba kun laba iyo tobankii sheekada xukunka iyo layaabkeeda waxaa stuudiyaha la fadhiya ismaaciil xuseen farjan ismaaciil bal sheekadan kolley si weyn ood ula yaabtay waad qaadan weyday markaa balqaadawaaga ku jira cashay marka qofku maqlayo xukun maxkamadeed ama qof dembi lagu helo la xukumay waxa laga waxa ugu weyn uu ka fikiri karaa waxa weeye qofkaa dee intuu noolaan karo intuu xisaabiyo dee waxaa lagu xukumi karaa madaxaha ku furto waa gartay laakiin arrin ka duwan baa halkan ka dhacday waa gartay bal ka waran qof horta ninkani waxay sheekada aan kuu horreysiiye nin dhallinyaro ah oo toddobiyo labaatan jir oo la yidhaahdo james holnes ayaa waxaa lagu xukumay wuxuu tiyaatar ama meelahan filimada laga daawado ayuu wuxuu ku dilay labiyo toban qof toddobaatan qofna ku dhaawacay sheekadan aad baan u xusuustaa waxay ahayd sanadkii laba kun laba iyo tobanka marka sheekadan qayb ka midan caweyska kusoo qaatay dadkii halkaasi uu ku laayay dad ay qaraaba yihiin iyo dad ay xiriir lahaayeen oo qaarkood ay ku sheegayeen inuu ahaa haliyahii dadkii meesha ku dhintay marka sheekada waa la socday waka waa waa ninkaas sanadka labada kun iyo labaiyo tobanka marka waxaa dhacday ninkii maxkamad baa lasoo saaray maxkamad baa labaad baa lasoo saaray aduu maxkamaddii ugu dambeysay xaakim colorado ku sugan ayaa xukunkii ugu dambeeyey ku riday haye arbacad bishii august oo kale sanad bishii august aynan kusoo dhaafnay haye ninka waxaa lagu xukumay aad ka raacaashay haye waxaa lagu xukumay horta labiyo toban jeer oo min xabsi daa'ina laba iyo toban jeer oo min xabsi daa'ina bal noo fasir ismaaciil laba iyo toban jeer oo min xabsi daa'ina sidee u eg tahay bal halka mar waxaa taqaana xabsi daa'inku halka mar waxa weye madaxaha ku furto waxa weye waa intaad noosho xabsiga waa hal xabsi kaasi haa oo madaxaha ku furta ah madaxaha ku furta waa kow waa labiyo toban madaxaha ku furta ah marka maxaa se looga dhigay macnaheed waxaa la yidhi qof kasta labiyo tobankii qofkuu dilay qof kastaba hal xabsi daa'in baa xukunkiisa noqday loo xukuma in loogu manaha in in in loogu cadaalad sameeyo loogu cadaalad sameeyo waa gartay balas baa la yidhi oo lagu daray in horta inaan la sii dayn karin kow haddiiba xitaa maxkamad sare uu tago oo xukun lagu rido macnaha waxay ugala jeedeen macnaha inaan la sii dayn karin waa garta balas ba haddaan la socota haye saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo toban sano xadhiga
saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo toban sano oo xadhiga saddexda kun iyo sano xitaa taariikhda aadamaha cid noolaatay lama hayo
dib loogu noqdo xataa sida la ahaa iyo sida adduunka ah xataa waxba lagama sawiri kara inta badan weli taariikhda kun iyo laba boqol iyo dhowr macnaa meelahaasaa la hayey waa gartay laakiin dee intaas lama hayo marka marka marka waxaad ii sheegtaa ismaaciil adaa ku watee xaakimka marka tiradani xaguu ka soo qabta xaguu ka keena xaakimku wuxuu waxaa ugu adkeynaya hal sheeko hal arrinoo in la helo ninkaasi inaanu mar dambe isaga oo xor ah dhulka lugaynin intaas ayaad hadafku u xukum waa garta marka sidaasuu u adkeeyey u adkeeyey u adkeeyey marka sidii loo adkeynayay dembigu sameeyey foolxumadiisa awgeed iyo inaan cid dambe ku dhiiran ayaa la adkeeyey la adkeeyey la adkeeyey marka qof kasi u argagaxaya iminka tiyaatar waxaa laga yahay qori hadduu isla soo agal saddex kunoo sano inuu xasuusto
maxaa laba boqol laisaga dhii waayay taasaaba iyaduba wallaahi horta sida waa iska xabsi daari ma mise waxaa laga baqay adduunyada le wax walba waa dhici karaan in laba boqoloo sano uu gaaro dee waxayba ka baqeenba haddii la yar khafiifiyo in khafiifkaasina soo socdo marka xaakinka kale darbar uu arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi macnaa arrintan waxaan u samaynay in macnaha arrintani aanu mar dambe qof noocan ahi intuu bulshada dembisaa uga galo uu bulshada kusoo dhex noqdo arrintaasaa laga hortegay marka waa inta soo socota ayna ogow haddaad u bareerto inaad qalad noocaana ama dembi noocaana aad gasho adna dhowr kuna ku sugaysa hadda saddexda kun waa waa horudhac waa tijaabo mahmaha soomaaliyeed baa odhan jirta ash isha cali ka laalaada baa hebel kuwaana qaataa soo ma ahayn aad iyo aad marka waxa weeye waa in dadka kale lagu tuso marka ismaaciilow saddex kun saddex boqol sideed iyo toban sano waaba gabay wallaahi markaad aragtay mar ma- mar ma mar ma mooda inay ahayd soddon iyo saddex sano iyo meelaha tiro aad aad istiri malaha adaan xisaabta aqoonay malaha meeshan dhibicda laga soo geliyey iyo In- si- si kaleba kula muuqata warkani markii ugu horreysaan arkay een, anoo idaacadda ku jiro life oo war akhriyaya ayaan tv-ga horteena inta badan waa ka yaalun baan isha ku dhuftay warkii baan khaldi gaadhay aan akhriyaya Waad yaabtay.
Saan ula yaabay
boqorka dalka sacuudiga ah ee dhowaan la caleemo saaray boqol salmaan ayaa booqasho ku jooga magaalada tan washington booqashadiisa ayaa markiiba la timid in dadka maraykanka ay aad u dareemaan imaatankiisa dareenkaasi muxuu yahay jamaal cismaan ayaa istuudiyaha ila fadhiya jamaal marka ugu horreysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington aad iyo aad caasha waa markii ugu horreysay aan barnaamijkan eh, aan aan ka qayb galo waana mahadsanta waan dhowahay dhegaysigiisana ka war horeba u dhegaysan jirta horta waama ku taxnaan jirayba aad iyo aad Aad usoo iyo dhawow marka aad xeradiiba haddaad dhex joogtaa iyo qaabka ay wax u socdaan marka bal waxaad ka warantaa sheekadan aadka dad badan oo dalkan maraykanka jooga aada uga yaabisay maanta ee ku saabsan de boqorkan dalka sacuudiga ee booqashada ku jooga ee magaaladan hadda aan joognay washington warbaahinta dalkan maraykanka aaday u hadalhayaan arrintan waxay noqotay mid eh, dadku si aada u soo jiidatay sababto wax kale ma ahan waxay leeyihiin qaarkood baa odhanaya eh, haddaad ka soo jeedo qoys qaniya ama aad tahay waddan qaniya oo weyn sidaasaa la sameeya ama waa laga tagaa sababto wax kale oo lama jeedaan waxay ula jeedaan eh, boqor salmaan iyo qoyskiisaa jooga maraykanka washington isaga iyo qoyskiisu waxay wada kiraysteen hotel dan oo five stars ah oo hoteelada caalamiga ka mid ah oo four season la yidhaahdo ee hotelkaas aad aad arkayso wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu caalamsan waxayna kiraysteen ilaa iyo een, maanta sabtiga ilaa iyo isniinta marka waa ma- waa afar maalin oo isku dhanbay markaa reerkii dhamaa xirteen reerkii dham- reerkii dhama ee, hoteelkii dadka ha een, markaad fiiriso ee, dadkii hoteelka hore u deganaa ama laga yaabaa in hoteelka ay ku jireen oo ninkan ka kor yimid waxaa laga yaabaa xaaladooda sidee noqon kartaa maxaa ee, ma waxaa la yidhi hotel kale laidin wareejinayaa ma meel kale laidin geenayaa warbixinada ma qorayaan laakiin ee, waxyaabaha dadku ay aadka u hadalhayaan ayaa ah een, hotel iswataa dhan ma ahan hal qol ma ahan laba qol ma ahan hal apartment ma ahan qayb qayb maaha ma ahan waa hotel five stars ah kor ilaa iyo hoos meesha ugu dambeyso qoys reer boqortooya ay degeen arrintan eh, boqor salmaan iyo qoyskiisa maahan markii ugu horreysay oo sidaas ay sameeyaan hadda kahor wuxuu tegey faransiiska eh, faransiiska sidaas oo kale eh, wuxuu kiraystay hotel hotelka intuu hotelka dhan ma wada kiraysan laakiin wuxuu kiraystay ilaa iyo afar boqol oo gawaarida kuwa raaxada ah waaw Wa- waad arkaysaa marka eh, meeshaas arrintu ay ay gaadhsiisan tahay Lacag- Wuxuu- la- lacagta yaacaysa lacagta- carrada.
lacagta baxaysa ha. ilaa iyo wuxuu kaloo keensaday gawaari isaga la socotay oo wadankiisa uu ka keensaday ilaa iyo tobana boqor salmaan marka markii la doortay ama markii uu xilkan la wareegay oo uu boqortooyada ilan waa ta- eh, doorasho maahan waa la isku wareejiyaa waa dhaxalkii waa dhaxalkii wuxuu bixiyey lacag aad u fara badan oo malaayiin ah oo uu dadku siiyey si uu maaragtay si ay eh, ugala qayb qaataan farxadda isagii qoyskiisana ma ahan markii ugu horreysay waxyaaba noocaas oo kale ay sameeyaan marka maqaayado la aado oo kale waa tii eh, een, ay caan ku ahaayeen in ayagu ay bixiyaan oo reer boqortooyaad la socotaa bal u kaadi lacagtaadi iyo waxaagi weliba Oo.
weliba jamaal waan kuugu daree waxaa dheer een, lacagtaasi halka mar een, maqaayada lagu cunayo kale hore halkan way igu dhacday baa la yidhi een, dalkan maraykanka xilligii madaxweynaha ka ahaa een, Aad iyo- ronald reagan Mhm.
een, awowgii inuu ahaa baan jeclahay markuu halkaa yimid een, waa la wada casheeyey baa la yidhi kadibna wuxuu yidhi "Bor- boqortooyada fadhida yaa gacan taagi kara Labada loo dhinac.
kaadiye markaaba waxaa la yidhi jeegii iyo qof kale ay sido oo loo hayo Mhm.
baa qalinkiina loo dhibay isagoo sidaa sigaarka bufta ugu haya Aha, uu buufta- saxiib ku uu saxiib- jiiday marka lacagta saxiixa ma taqaanaa waa imisa afar milyan oo dollar lacag ka badan buu xilligaasi hebaa la yidhi waa casho Waa.
xilliga habeen loo fadhiyey Wow, marka marka- waa- wadankan oo dhan ba waxaa la yidhi markaa xilliga adaa ku watee aad sheekada inta u qabsaa waxaa la yidhi afar milyan oo dollar Hal inaad saxiixdo bal ka waran oo aad casho ku saxiixdo weliba adigoo adigoon xataa fiirinayn waxa jeega ku qoran mhm, mhm.
marka waxay yidhahdeen way u gaartay way u gaartay aad iyo aad marka eh, wax kale ujeedku ma ahan waxay tahay hotelkaas oo halki eh, average ahaan ama qiyaas ahaan inta halkii qol hotelka four season hotelka la yidhaahdo eh, wuxuu u dhexeeyaa ilaa iyo siddeed boqol ilaa iyo kun dollar inta u dhexeysa waa average-ka ka badanna way jiraan marka waad qiyaasi kartaa lacagta intaa la eg oo afartaas cisho sabti ilaa iyo eh, isniinta hotel oo idil inta ku bixi kartaa marka waxay leeyihiin haddaad reer qani tahay ama qani ka soo jeedo wax weyn sameey ama iska wada daa oo waddankaaguna shidaal badan leeyahay aad iyo aad sidaasaa la sameeyo waa la ama iska waa la daaya iska daayaa waa aad iyo gartay aad marka hadda hoteelkasi waxaad moodaa de in maaragtay nasiibkii uu soo maagay mar haddii afar cishuu laga karaystay boqortooyadii iswadatan ay soo degtay oo qoyskii iyo booqasho ku jooga marka waxa laga Ama yaabaa waxa laga yaabaa afartaa maalmood lacagta ku baxaysa in hoteelkii oo dhanba lacagtiisii guuraysa hal mar dib ilaahay kusoo siiyey aad iyo ama wax kale eh, kama naxsiin waxaan isleeyahay Aha.
bal dadkii deganaa hoteelkan oo laga yaabo in maalmo ay sii kiraysteen Ah, wax u oo dhimaaye oo ay wax u dhinnaayeen Talow talow maxaa helay?
xaalkooda siduu noqday waa ogaan doon- saasay waa diinayaan ogaan doonaa jabaalo aad iyo aad
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysi aan toddobaadkii hore la yeeshay fanaanka maxamed xuseen lafoole bal sheekooyinka ku saabsan heesihiisa magacyada u badan aan halkooda idinkaga sii wado والله magacyo badan aa ku jirta waxaa jirta almaas aa jirta waxaa jirta xamdi aa jirta waxaa jira si-aad aa jirta nin walba dabadiisa yilada hay heesta heesta xamdi oo kale sidee u dhacaysaa eryadeeda xamdiisan waxaa ku jirta waxay leedahay raggu sahanka guurkiiyo gayaan culama daaye inta guurka firateen loo xidha gareyskiyo dumar gebi ahaantii gundhigtii u noqotiyo waxaan helay beergaarkii yaal aan sugaayiyo gurmadkii nafteeda igmay intaan dumarka xiisiyo caradada ku raacon quraanaya qayrtay intaan dumarka xiisiyo caradada ku raacon quraanaya qayrkay cabdiyay maanara midan kugu xidhiirsho cadan uracayay qalbi xalabka laga tiiray xariir kuugu daahe hornima igu noolo xariir kuugu daahe hornima igu noolo xamdiyay ma aanara midan kugu xidhiirso cadan curacayay qalbi xalabka laga tiiray xariir kuugu daahe nima igu noolo xariir kuugu daahe nima igu noolo haddaan xero barwaaqa ku xasiliyey caashaaqa xididadu waraabiyo jirahana kala goyn u jacayl xalkiisiyo uduntiisi maan noqon u jacayl xalkiisiyo uduntiisi maan noqon haddaan xero barwaaqa ku xasiliyey caashaaqa xididadu waraabiyo jirahana kala goyn soo jacayl xaggiisiyo uduntiisi maan noqon soo jacayl xaggiisiyo uduntiisi maan noqon xigmad weeye guurkuye haddan guri xalaaliyo qofid kugula noolay
kii xuskayguna xanaanadaada mooye wuxuu hayn xusuus kale xubna dabacsan leeye xisaawliiyo maanta adigu leedahay waa garta marka heesahaasi yaa ku garaacaya magaalada muqdisho ku tuntay waxaa garaacay heesaan inta badan waxaa garaacay yuusuf suxaanyo qaar kalena waxaa garaacay ninkan yaraasana idi cali winkay labadu magaaladay kula joogaan muqdisho labadu magaalada weli joogaan sidiin jibuuti kusoo noqday magaalada weli jooga iyo iyo suxaanyo muddo dheer jooga oo hadda xalay lagu xiran adugoy ogaayan aragtii ka jabayo ookuy daloola adugoy ogaayan aragtii ka jabayo ookuy daloola ogtahay inay abarigu mudan tahay ablayaala arage
waa garta marka waxaad ku warantaa heesahaasi faraha badan laad qaaday inta badan fanaaniinta heesay qaadaan Een, haddana heesihii albumnaa lagu soo duubaa een, websaydada la geliya halkaasaa laga dhagaystaa ka sokow in adinku aad heesaha qaadaan inaad heesaha qaadaan maahe maxaa idinka idinka soo gala Een, adduunka howl walba- howl walboo la qabto waxbaa laga macaashaa dabcan laakiin markaad taada fiiriso heesahan faraha badan laad qaaday hadda een, runtii heesahan faraha badan ee aan qaadayo runtii inuu jira in wax- een, munaafacaad inuu dadweyne qaarkood laakiin runtii een, annaga inuu qarash naga gala maan wax naga soo gala male laakiin waxaan ku haysanaa een, sidoo kale een, waxaan ku haysanaa respectiga dadweynaha eela iyo magaca iyo mataqaanaa meel walbo lagu istaago intaasoo ku haysana maaye wax kale oo qarash ama lacag ama madaxa oo laga siiyo
waa gartay Een, waxaa kaloo maqlay hees aad qaado oo nawaal in la yidhahdana malaynayaa nawaal ma jirtaa iyadana
waan u maleeyaa waa heesihii ee, aan qaaday ee, sanado ka hor xaa
sidaad sagal galbeedo irmaaneysaymaha saxansaxa u duune
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna dhegaystayaal intaas ayaan ku soo xirayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo sagal galbeedo irmaaneysaymaha saxansaxa u duune subxaana alla eebi sidan ku abure kaa soocay dumarka kusaturiye qurucdee subxaana alla eebi sidan ku abure kaa soocay dumarka kusaturiye qurucdee faqiirnimada eelkii suuraddaada yaabkale kasaankeedu deeqe amran kugu samiyeyba jumadaadi ku helay jumadaadi ku helay jumadaadi ku helay jumadaadi ku helay faqiirnimada eelkii suuraddaada yaabkale kasaankeedu deeqe codkaasi macaani lafoole wuxuu gabagabow yahay barnaamijkii caweyska washington